الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال باب إحياء الموات dhulkii dhintayna horayntiisa ayuu baab yahay yajuusu lilmuslimi yaxyaw maa qadar idlaamilka liidlaamilka muslimin bihi ahar ixyaa lmawaat waxaa la yidhaha dhulka aan la degin cidina aanay lahayn wax ka qabsigeeda iyo hagaajinteedaa la yidhaahdaa ixyaa waa jaclu shayi xayan shaygoo laga yeela mid nool mawaadna waxaa la yidhaahdaa wixii aan ruuxu iyo nafi aanay ku jirin dhulka markaa mawaadka waxaa laga wadaa dhulka aan cidi lahayn markaa ixyaau lmawaad waa islaaxu اlardi اlmawaad bilbinaa'i aw ilkhiraasi aw gayri daalik waxa weeye dhulkii dhintay macnaha aan cidin ahayn milki iyo lahaansho qof muslimana aan soo marin oo lagu hagaajiyo in la dhiso ama la beerto ama wax kale laga qabsado ayaa la yidhaahdaa waa shay sunnaah oo wanaagsan qofuu dhulka ilaahay inagu uumay korkiisa wixii uu ka qabsan karo qofku inuu ka qabsado waana duruqulmulki dariiqooyinka iyo waddooyinka wax lagu mulkiye lagu yeesho waddo ka mida weeye waxaana wasalaha xadiid nebiga sala allahu calayhi wasalam ka sugnaatay sida xadiidka imaam bukhaari can caaisha waxaa nebigu sala allahu alay slam man camara ardan qofka dhul camira wax ka qabsadaa laysad liaxadin qofna aan u sugnaanin oo qofna aanu lahayn fa huwa axaqu bihaa isaga ayaa ku xaq leh xadiid kale oo ibnu xibbaan uu fi saxiixi ku warinayo waxa uu nebigu sala allahu alay slam man axyaa ardan mayita qofka nooleeya dhul dhintay macnaha waa dhulka aan hore loo camirin meel macmuurahoo la camirina aan sabadiisii aan ahayn qofka nooleeya wax ka qabsadaa falow bihaa ajir qofkaasi ajar buu ka helayaa wamaa akalat ilcawaafi minha fahuwa sadaqa haddii uu wax ka beero wixii xayawaanaadka iyo noolaha iska risiq raadiska ayuu ka cunana sadaqo ayay u noqonaysaa markaa sheekhu wuxu uhi raxima allahu tacaala yajuusu waxa bannaan lilmuslimi qofkii muslimkaa waxa u bannaan ixyaa ay ixyaau maa qadara wuxuu kala noolayntiisiiyo wax ka qabsigiisa inuu wax ka qabsado ayaa u bannaan id wakhtiga laa ahara bihi meeshaa wax ka qabsanaya wax raadi aanu ugu sugnayn limulki muslimin qof muslima milkiiyo lahanshihi bimaa liixyaa'i cimaaratin yucad wayaxsulu lixyaau wuxuu ku xasilayaa bimaa shay liixyaa'i cimaaratin camirid noolaynteed yucaddu lagu tirin yakhtalifu wayakhtalifu lxukmu waxaanuu isku khilaafayaa bixasbi maa qasad hadba wuxuu u qastiyey qadarkiisa sheekhu halkan waxa uu inoogu sheegayaa dhowr masalo waa midda koowaade waxa uu leeyahay waxa bannaan bal sunno asaynu soo sheegnay qofkii muslim ahaa inuu nooleeyo wax ka qabsadaa wixii uu kadhayo noolintiisa dhul kasta oo aan milki iyo lahaansho muslim raadki ka muuqanin dhul kasta oo mawaada oo raad milki muslim leeyahay aan ka muuqanin dhul markaa macmuur oo la camirayana sabadiisii aan ahayn in alliyaaliya intuu ka kalu ka awooday inuu nooleeyo wax ka qabsado ayaa u bannaan muslim baynu nidhi kaafirkii isaga uma bannaana dhulka muslimiinta inuu wax ka qabsadaa uma bannaana oo wixiyo nooleeyuu saa ku milkiyo wuxuuna yidhi idlaa limilki muslimin bihi ahar markaan raad uu leeyahay milki muslim meeshaa ku olin haddii shaygaasi macmuur yahay oo milkii uu ka muuqdo maaligiisiina la garanayo dee isaga ayaa leh haddii uu dhintayna ciddii dhexalkiisa lahayd baa leh haddii aan la garanaynin haddii cimaaradaa iyo waxa uu ka samaysay islaamiye ay tahay oo la garanayo dhismayaashiiya waxqabsiga islaamka inuu yahay waa amwaal iyo xoolayaal daayacahoo lunsanoo yacni hantidaa guud ee ummadda muslimiintu bay ka mid noqonaysaa imaamka ayaa ilaalinaya intuu kiilahaa soo baxayo ama iibinayo lacagtau ilaalinaya haddii ay wax jaahiliya tahay oo markaa dadkii islaamka ka horreeya ay tahayna qofka muslimka ixyaha waa ku mulkeeyaa cimaaradaah taasi waa masalo masalada labaad maxaa ixyo iyo noolayn noqonaya ee la odhan karaa qofkaasi dhulkaa wuu nooleeyo isaga ayaa milkeey wuxuu ku xasilayaa buu idhi ixyaha iyo noolayntaasi wax alliyaaliya wixii curfi ahaan iyo dhaqan ahaan lagu tirin kara camirid iyo noolayn oo qofkaasi meeshaa wuu camiray ama wuu nooleeyey taasina waxay isku khilaabaysaa hadba ka nixiyaynaya ee noolaynaya qaradka iyo ujeeddada iyo qasya uu ka leeyahay baryaha hore waxay odhan jireen haddii uu aqal uga jeedo waa inuu meeshii soo xaydaabaa oo lebanuu ku sameeyaa waa inuu qarkee qayb ka mida saqafkii u sameeyaa waa inuu albaab u sameeyaa bay odhan jireen haddii markaa doonayo inuu xero xoolaad ka dhigto dee waa inuu soo waageeraa albaabna u sameeyaa hadduu doonayo inuu markaa dhulbeereed ka dhigo dee waa inuu dhulkii markaa soo waageeraa waa inuu markaa dee qodaayuu daagagii ka xidhaa oo dhulkii simaayo markaa biyihiina u sameeyaa macnaha hadba wixii uga jeedo wax markaa lagu garan karo ayaa noolayn u noqonayaa taasina waxa weeye waa hadba curfiga iyo dhaqanka meesha iyo la sedi waayo qur'aankuna ma xadidin ixyihii sunnuhuna ma xadidin luqana laguma xadidin curfigaa markaa loo celiya arrinka noocaas oo kale ah innaga hadda dee meeshii hadduu qofkii soo ooto oo uu dee qodo u beero dee waa beertiisii baa la odhan jagadii hadduu dee dayro waxaan leeyahay useeskii u sameeyo ama calaamada sees u sameeyo hadduu sharcigii u samayso dee waxaa la odhanayaa markaa dhulkaa isaga ayaa loo dhulka hebel ugu nooleeyey baa la odhanaya laakiin iska qabsi iyo dulka eegasho un ama ardi ilaahay iska soo waageerasho uun ta ayada waxba lagu milkin maayo yajuusu waxa bannaan lilmuslimi qofkii muslimka ahaa ixyaa'u maa shay inuu nooleeyo qadara uu karo ee dhul ah id wakhtiga laa ahara bihi raad aanu ugu sugnayn dhulkaa uu noolaynayo limulki muslimin muslim milkiiyo la heshiiye bimaa lixyaain wayaxsulu lixyaau ixyaa iyo noolayntuna wuxuu ku xasilayaa bimaa shay yucaddu lagu tirin lixyaa'i cimaara camirid noolaynteed lagu tirinayo yakhtalifu wayakhtalifu alxukmuna wuxuu isku khilaafayaa xukunka noolayntu bixasabi man qasad ama bixasabi maa qasad ma iyo man labadu waali bixasabi maa qasad wuxuu qasiyey hadba qadarkeeda ama bixasabi man qasad kolba ka u qasiyey qasadkiisa iyo qadarkiisa wuxuu ka maagan yahay wamaaliku lbiri aw ilcayni badal cala almuwashi lazuruuci maa fadal wamaaliku lbir ceelka kii lahaa aw ilcayni ama isha ay biyuhu ka soo baxayaan kii lahaa badala waa dhiibayaa waajibnimo cala almawaashii mawaashidii iyo xoolihii iyo noolihii waa u dhiibayaa la suruuci saracyadii maye maa fadala wixii ka dheeraaday waalmacdini adaahiri macdantii muuqatayna isagana wixii ka dheeraaday wuu dhiibi wahuwa alkhaariju waana kau soo baxsan yahay jawharuhu jawhartiisa iyo macanidiisa lafdiisu ay soo baxsantay min hayri maa yucaalaju ay min hayri cilaajin ayadoon wax farsamayn iyo qudida lagu samaynin ka nifdi waaba nifdigii iyo batroolkii walkibriiti iyo kibriitkiisa malqaari daamurkii wasaaqidi zuruuci zuruucda kuweedii dhacaya wasimaari ayadana waxa waajiba kii u soo horreeyey wixii markaa ka dheeraad noqda ayadana inuu bixiyo halkan wuxuu sheekhu inooga gelayaa oo axyaana ixyaaulmawaadka markaas ay raaciyaan waxyaalaha dadka ka wada dhaxeeya xadiidkii waa kaa dadku shuraka ayay ku yihiin biyaha iyo dabka iyo daaqa iyo shuraka ayay ku yihiin markaa wuxuu leeyahay sheekhu waxaa waajib ah qofkii ceel lahaa biyo ah ama il biyo lahaa wixii xaajadiisa ka soo dheeraada waxa waajib ku ah inuu siiyo nafdii bini aadmiga iyo xoolihii iyo cidda kale ay lahaayeen si bilaasha waa inuu siiyaa waajib bay ku tahay kamana iibin karo inuu ka iibiyaana waa xaaraan mar hadday isaga dheeraad ka yihiin xaajadiisi iyo baahidiisii qofkan kalena uu nafdiisa ama noolihiisii kale ma yeedhaankiisii ugu baahan yahay waajib bay inuu dhibaa waayo ruuxda ayaa xurmale laakiin waxaa la idhi markay waajibayso waxay fuqahada shaaficiyadu ku qaydaan kow waa inaanu qofkani biyo kaloo mubaaxa haysanin haddii kale waa kuwa doono kan waxba lagu cudhiidhi maayo meesha waa inuu jiraa kale iyo daaqay markaa dee xoolahana ay daaqayaan biyahanna waa inay ku jiraan musaqarka ee meeshii ilaahay ku abuuray ee meeluu isagu markaa qofkani samaystay waa inaanay ahayn waa inay ka dheeraadaan isaga baahidiisa oo dee xoolihiisa iyo sunuucdiisa midhihiisa waa inay ka dheeraadaan waa inaanay qofkan yacni ceelka ama isha leh xoolahan soo arooridoodu waa inay zaraciisa iyo dhibaato kale u geysanaynin markaa wuxuu siinayaana waxa weeye warbeertiiba iga oman ii waraabi taa iyada waajib loogu balay laakiin nafdaydii iyo xooliiba iga oman xaq baa loogu leeyay taasi waa intaa hore ee uu idhi wamaaliku lbiiri aw ilcayni badel cala almawaashii maa fadala badlu maa fadala iyo wixii kisaale cala almawaashii la zuruuci maya ha iska gubta zaracu waxaa kaluu yidhi ayadana waxaa kaloo waajib ku ah kii ayadana u horo maray macdan muuqata macdantu waxay u qaybsantaa laba qaybood macdan daahira iyo macdan baatina midi waa mid qarsoonoo jawhartoodan iyo labdoodani aanay muuqanin dee in la qodo oo la farsameeyo si intaba dahabka iyo fidada iyo yaaquudka iyo waxyaalo badan naxaas iyo waxyaalo hoos laga soo qodo oo farsamo iyo qalab fara badan u baahan waa macdan daaha baatina baa la yidhaahdaa qarna waa macdan daahirahoo iska muuqdaoo dhulka guudkiisa ah waana kaa jawhartiisu iska muuqato iyadoon wax farsamo a lagu samaynin laakiin xasilintiisa iyo ururintiisa un markaa farsamadu ay ku baxayso qofkaa isagana macaadintaa u horreeyey muuqataa waxa waajib ku ah inaanu wixii ka dheeraada xaajadiisa inaanu mancinine dee intuu xaajadiisa ka qaato inuu dadka kalena u banneeyo macdantii haddaba daahirada ahayd ayuu saddex sheekhu inooga miisaaliyey wuxuu yidhi ka nifd sida nifdiga nifdiga hadda dee waa waxan shidaalka ama batroolka la yidhaahdo weeye nifdigu haddana dee waxaan la sameeyaa waa wax meelo hoose laga soo qodo laakiin xilligaa iyo dee haddaba had iyo gooraale macdan kasta oo dhulka ku jirtaa dusha raad bay ku samaysaa deetana raadkaasaa inta badan laga raacaa marka si abuuro laydiyo ay tahay waxyaalahan dadkan macdanaha qotaa dushanay raadkeeda ku arkaanay ka raacaan marka dee mid yacnii ilaahay uu meesha markaas ku abuuray oo dabiiciya ayaa jirtay oo sukuur iyo markaas sallaxyo markaa dushooda ahayd waa badroolkii oon markaa gaadhin uun xilligii markaa dee la dhalaalinayey ee markaa uu sar isu beddelayey ayay ahaayeen markaa waa nifdigaa oo markaa kaa dee dabiiciga kan iminka markaa dee la soo qoday la farsamaynayo ma ahayn kaa dabiicigahay markaa dusha dhulka guudkiisa abu ahaa waana dee hadda markaa mid badda hoostiisa iyo mid markaa beriga hoostiisa iyo mid markaa dhulka dushiisaaba waa leeyahay ee ayagu markaa dee kaa dusha ah ayay u jeedeen walkibriid kibriidkuna isaguna waxa weeye waa nooc isaguna macaadinta ka mida waxay kutubtu odhanaya waa caynu tajri wayadiyu fii macdanihi waa markaa il soconaysa oo meesha godkeeda marka kujeifaysa marka laga soo qaadanayo iftiinkeedu u boo waana meelo badan baa laga helaayo waa sidaan soo maadarag yacnii buurahan imikaba aynu dee ku marno sheekh iyo markaas berbere iyo dhexdooda ee markaa aynu idhaahno waa istamarkiibaa ka muuqanaya oo kale etoobiya qaybta cambartaba meelaha qaarkood baa kiisa asmarka ee huruudda ayaa lagu arkaa kiisa axmarka kalkibriit ilaxmar oo kale bay odhan jireen waxa helitaankiisu uu adag yahay waa kibriid cas bay odhan jireen iyaduna waa mid walqaari qaar kale qaar iyo zibdi labadaba waa la yidhahdo isaguna waa daamurkii hadda iminka daamurka xilligan intiisa badan waa sinaaci oo hadhaayiga batroolka laga sameeyaa laakiin mid dabiiciya baa jiray oo masalan sallaxyo laga heli jiray oo doonyaha iyo markaa la marin jiray oo lagu dalayn jiray waxaaba markaa uu ku badnaan jiray kufriya markaa magaalo la yidhaah oo suuriya ku taalla oo laadiqiya markaa waqooyiga ka xigta ayaaba markaa laga heli jiray baa la yidhaha xilliyadaa hore markaa zifdigaasi ama qaarkaasina waa daamurkii waxaa dee la mida indhakuushii waxaa la mida nuuraddii waxaa la mida markaa dee dhoobadan markaa iyana wax laga samaynayey waxaasoo dhammi waxa weeye waa macaadinta daahirka ee dhulka guudkiisa qofkii u soo dheereeyey waxa waajibku isaguna inaanu wixii ka dheeraada baahidiisa aanu markaa cidnaba u diidin waa haddii ay dee markaa wax dad badan ku wada filan ay yihiin macdadda iyada baadinka ah ee qarsoon dee qofkii isaga mooleeya ee qota ee markaa halkaa ugu ta'a kaas ayaa markaa milkinaya wuxu uhi wa maaliku lbi'r waxaa kaluu ihi wasaaqidi zuruuci wahimaari waxaa kaloo waajib ku ah qofkii isagana u dheereeyey zaraca iyo midhaha kiisii dhacay ee markaa ku dhacay dhulka ee ciddii markaa dee seetayna ay ka maarantay kaasina isaga ayaa ku xaq lahoo wixii markaa isagana ka dheeraada isaguna dee wuu iska dhaafi oo isaguna dadka u diidi maayo masalan dee zaracii iyo waxbaa masalan ama iska daadanayo dhirtii ka daadanaya ama dadkii markaa ka daadanaya dabeetana way iskaga tegayaan qofkii markaa dee wax ka mida kuwa usoo horreeyana isaga ayaa ku xaq leh wixii markaa ka dheeraadana dee dadka kale ayuu la simayey sida markaa daaq iyo xaaba iyo dee wixii dhulka ka dhacayba ay dadku ugu siman yihiin wa maaliku lbi'ri ceelka kii lahaa ow ilcayni ama isha badala wuxuu dhiibayaa maa fadala wixii ka dhaday cala almawaashii mawaashidii xoolii dadka kala lahaayeen la suruuci saracyada inuu u dhiibo saracyo u waraabiyo waajib kuma aha waalmacdini اdaahiri wayajibu cala asaabiqi ila almacdini اdaahiri waxa waajiba kii u horeeyey macdinkii daahirkaha an laa yamnaca kayrahu min alfaadici can xaajatihi isna inaanu u diidin wixii ka dheeraaday xaajadiisa dadka kale wahuwa kaa daahirkiina alkhaariju waa kuu soo baxsan yahay jawharuhu jawhardiisa iyo lafdiisa iyo macdandiisu min hayri maa yucaalaju ay min hayri cilaajin ayadoon wax farsamo lagu samaynin ka nirdi waaba batroolkii oo kale walkibriiti iyo ibriis balqaari waa daamurkii وساقد صروع وزا ويجب أما وعلى والسابق كيوري استوى كرجس إلى ساقد صروع وثمار مليه يزرع ضعي معناه وحي كضعي تدكو إسكجت تجاني إسقنا يكون حق به سبتكو حق لعيون قرية أما لا يمنع غيره وحي كسر إرادة عيد كلا وديدي مايو باب الوقف waqafkii ayuu u baab yahay wixii qofku hore la ula baxayey ee uu markaa waqfinayey ayuu baabiyey luqaana alxabsu baa la yidhaha waqafka waqaftu kadaa bimacnaa xabastu shaygaa waan xidhay oo waan waqfay xagga sharcigana waxaa la yidhaha xabsu maalin yumkinu lindifaacu bihi maca baqaa'i caynihi biqadci tasarufi fii raqabatihi calaa masrafin mubaax waxaa la dhahaa xoolo in la waqfo ama la xabaaso oo adigu aada iska saarto xoolahaasoo ay suurtagal tahay in la intifaacsado iyadoo cayntiisa iyo lafdiisuna baaqi ahaanayso oo maxaad ku xabisaysaa inaad tasarufkii aad raqabadiisa iyo qoortiisa ku tasarufaysay aada iska jarto adigoo masraf iyo meel loo ilayo mubaaxana yacni ku xabisaya xabsu maa ama maalin maadaaba ka wanaagsan shay in la xabisaa la yidhaha ay suurtagal tahay in la dheebsadaa iyadoo cayntiisuna hadhaysa biqadci tasarrufi fii raqabati calaa masraf mubaax shay la intifaacsan kara shay aan intifaac lahayn xisan dee dhagaxaasaan waqfay waqaf ma gelayo waxaan intifaaciisu sharci ahaynna oo sharcan aan intifaac lahayn si allaatu lahwigii iyo wixii lamidka ahaana waxyaalihii kamanadii iyo minsigyadii oo kale ayagana waqafkoodu ma ansaxayo waa inay cayntiisu baaqi ahaanayse shayga aan isticmaalkaa ka soo hadhaynin raashin la cunayaan waqfay ma ansaxayo waayo cuniddaa ka soo hadhi maayo waa inuu wax intifaaca ka soo hadhaya yahay waxaanu noqonayaa inuu tasaruf uu ku tasarufayey raqabadiisa uu iska jaro meel mubaaxa ama cid markaa ay bannaantah in wax la siyaana u siiyo waxaa u asala xadiidka imaamu muslim warinayo nebigeennu sala allahu alay sl wuxu idaa maata bnu aadam in aadan markuu dhinto inqataca camalu ilah min alaat camalkiisa waa go-a saddex mooyaane sadaqatin jaariya sadaqo soconaysa sadaqadaa soconaysa intifaaceedi iyo dheebsigeedii uu soconayo culimmadu waxay dhahan waa waqafka ow cilmin yuntafacu bi ama cilmin lagu intifaacayo dee waa kutubta ilaa yowmana haadaan akhrisanayno ama miduu baray ow waladin saalix yadcuula ama ilmo soo duceeya arkaanta baabakani waxa weeye waaqif iyo mawquuf iyo mawquuf caleyh iyo siiqa waa kii wax waqfinayey iyo kii lagu waqfinayey iyo shaygii la waqfayey iyo siiqadii uu ku waqfinayay hadalkii sixatuhu min maaliki tabaraca bikulli caynin jaaza an yuntafaca biha maca albaqa munajasan calaa mawjuudin in tamliikuhu ta'ahala sixatuhu waqaf wuxuu ka ansaxayaa min maalikin tabaraca oo tabaruc sameeyey bikulli caynin cayn iyo shayga soo muuqda ayuu ku ansaxayaa cayntaasoo jaasa ibnaata an yuntafaca in la dheebsa bihaa iyada maca albaqaa iyadoo caynteeduna baaqi noqonayso munajazan wa kownuhu munajazan waxa shardiga inuu yahay mid go'an calaa mawjuudin mid joogana lagu waqfay waa in ta'ahala hadduu ahal iyo suurtagal noqday tamliiku milkidiisu sheekhu halkan dhowr masalo ayuu inooga tilmaamayaa oo arkaanta markaa iyo shuruuddii ay lahaayeena waa qodobka koowaad ayuu ka ansaxaa wuxuu ka ansaxaa qof maaligahoo wax leh qof aan waxba lahaynin muxuu waqfi waa qodobka labaad ee tabaraca tabarucan iyo tabaraca tabaraca oo bisiiqati ismi bisiiqati ficli maadi ayuu ku tabaraca kaasoo tabaruc sameeyey ama tabarucan daa tabarucin maaligaasoo tabarucu saaxiibo wax tabaruci kara macnaha tabaruc hor ilaahay geysay ama tabaruc iyo hore alla geysi u saaxiiba haddaynu idhahna wax tabaruci kara ama wax tabarucay waxa laga wadaa qof aan sabi ahayn oo aan waallayn maxjuur calayhina waa inaanu haysabinimo caydnimo loo sharay loo xayiray markaa wuxuu ka ansaxayo waaqif noqon kara maalig tabarucan daa tabarucin tabarucu saaxiiba wixii la waqfayey baa yimi wuxuu yidhi cayn kasta shay kasta oo caynahoo muuqda ayaa la waqfaa oo la dheebsan karo la dheebsan karo shay kasta oo caynahoo la dheebsan karo la intifaacsan karo ayada oo intifaacsigaa iyo dheebdaana ka soo hadhaysa ee aan markaa raashin oo kale aan ahayn indifaacsigaa ku dhammaanaya shay kastoo la indifaacsan karo oo indifaac xisiya leh sharcan wa xisanba la intifaacsan karo shayga aan intifaaca lahayn ee sidaa dee dhagax oo kale ayaan waqfi gelaynin shaygii marka allaatulmalaahiga iyo aydi iyo waxaasoo kalena waqafkooda ayana ma ansaxayo yacnii dhulkii baa waqaf gelaya oo daari baa waqaf gelaya oo waxa gelaya dee gawaadhidii baa markaa gelaysa waxaa intifaaca ka soo hadhaya oo beerii baa gelaya oo ceelashii baa gelaya oo dhirtii baa gelaysa maca albaqaa shuruuddii waqafka ayuu haddana halkan qaar ka mida inooga gelay wuxuu ihi munajasan waxa uu yidhi waqafka markaad waqfaysa waa in munajis mid go-an yahay hadduu hebel yimaado waxaasaan waqfay markay wakhtigaa gaadho waxaasaan waqfay may waxaa la doonaya inaad sharto tira waxaasaa waqfay waa inuu mu'abad yahay waqfigu waa inuu weligiiba yahay oo lagu waqfo cid aan ku aynin fuqara culimo masaajid baan ku waqfay ama cid dhammaan haddana cid kale ka sii dambayso hebel iyo hebel baan ku waqfay haddaad tidhaahdo dee hebel iyo hebel muddo kadib bay dhimanayaano intii ka dambaysana waa inuu muabad yahay minka masaajid haddii la idhaah dee masaajid waa jiraysa culimaa haddii la waa jiraya fuqara haddii la waa jirayaan waa in ilzaam jiro oo aanu khiyaar iyo yacnii meesha ku jirin haddaan doono waa inuu masrafka iyo meesha markaas uu iilayana waa inuu ayana caddeeyo calaa mawjuudin mee wax jooga waa inuu yahay shay jooga waa inuu ku waqfinayaa ee ilmaa dhalan doonaan ku waqfay masaajidka la dhisi doono ayaan ku waqfay hadduu qofku waqfayna qofkaasi waa inuu qofku wax milkii kara yahay qof wax milkii kara waa inuu yahay ilmo yar caloosha ku jira waxba milkii karo neef xoolii waxba milkii karo waa in tamliikuhu ta'ahala in ta'ahala tamliikuhu oo tamliik bayn faacil ka dhigday in ta'ahala tamliikuhu ama in ta'ahala hadduu ahlu noqday tamliikahu shaygan inuu mulkiya waa hadduu ahlu noqday uu mulkin karo ama inta ahla hadduu ahl noqdo diyaar yahay tamliikuhu sixatuhu min maalikin ayuu ka ansaxayaa maaliggaasoo tabaraca hor ilaahay wuxuula baxay bikulli caynin cayn kasta ayaanu ku ansaxay shay kastoo majaaza bannaanaaday an yuntafaca biha in lagu intifaaco maca albaqaa iyadoo caynteedu baaqi ahaanayso munajazan wayushradu kownuhu munajazan waa inuu yahay calaa mawjuudin mid joogo oo jira waa in lagu waqfaa waaliba kaa joogaa waa in ta'ahala tamliiku hadduu milkintiisu inuu wax milkaa ahal noqotay ama in ta'ahala tamliikahu waa hadduu inuu wax milki ahlu noqday deriska qaybtiisa ole halkaa inoogu joogo wallahu aclam الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وعين كل عجر وقفك قال النادي رحمه الله تعالى ووسط وآخر انقطع فهو إلى أغرب واقف رجع وشرط فيما عمن في المعصية وشرط لا يتبع والتسوية weli waa wasadun dhexda iyo wa aakhirun xagga dambe ininqatac hadduu ka go'o fa huwa waqafkii ilaa aqrabi waaqifin waaqifa kii ugu dhowaayuu rajaca u noqonayaa wa shardu shardiga fii maa camma wixii caam noqday lagu waqfay loo shardinayaa waa nafyulmacsiya macsiya inaan jirin wa sharda laa yukraa la kirayn maayo shardigeeda itabic raac wataswiyata simiddana raac wadiddu iyo wataqdiimu iyo wata'akhiruuna kadalik saasoo kale weeye waa la raacayaa xagga siiqada ayuu halkan iyadana markaa inooga tilmaamayaayo waxaynu nidhi dee waa inuu si markaa mu'abbada u waqfiyaa oo ku waqfiyaa cid aan go'aynin ama cid go'aya oo ay ka sii dhammayso cid aan go'aynin haddaba waqafkii mar dee wuxuu noqonayaa mid xagga hore iyo dhexda iyo dabadaba ka xidhiidhsan oo masalan ciddan horeu ku waqfay waa cid joogtaa cid dhammaanaysana maaha ilaa qiyaami saaca waa cid soconaysa oo wuxuu leeyahay dee waxaan ku waqfay foqoradaasaan ku waqfay buu leeyahay foqoradaan ku dee foqora haddana waa joogtaa ilaa qiyaamana waa joogaysaa culimadaan ku wa masaajidaan ku waqfay mararka qaarkood wuxuu noqdaa muqadicu alawal mar wuxuu noqdaa munqadicu alwasat mar wuxuu noqdaa munqadicu alaakhar mar munqadicu alawal walaakhir buu noqdaa bal inta uu inoo sheegay aan eegna haddaba wuxuu leeyahay waqafku hadduu dhexda ka go'o xaggii hore waa ka sax oo masalan wuxuu uhi waxaan ku waqfay carruurtaydan waa hebel iyo hebelo waa la yaqaanaa carruurtaydaasi marka ay dhammaato waxaan ku waqfay buu uhi neef hore ama nin baan ku waqfay ninkiina ma caddaynin kadibna waxaan ku waqfay fuqarada xaggii hore waa ka ansaxsan yahay oo dee waa carruurtan la garanayo xaggii dambena waa ka saxiixo wuxuu yidhi fuqarada laakiin dhexdii baa waxaa kaga jiraa neef xoolaah aan waxba milki karaynin ama ninaan la garanaynin marka waxa la yidhaha munqaticwasad baa la yidhaha dhexdii buu ka go-an yahay hadduu aakhirka ka go-an yahay oo xagga dambe unuu ka go-an yahay masala wuxu uhi carruurtaydaan ku waqfay waxba daba ma dha ma sheegin dee carruurtani markay iminka dhammaato halkee la qabansiinayaa shaygii munqadicu alaakhir baa la xaggii dambe uu ka go-an yahay labadaa jeerba markuu dhexda ka kala go-an yahay iyo markuu xagga dambe ka go-an yahay waxa uu ku noqonayaa shaygii markay masalan carruurtii dhammaato laba jeeraba ciddan waqfiday ninkan waaqifka ciddii ugu dhowayd maalinta ay kuwii la waqfay dhammaadeen ciddii ugu dhowayd ee u xigtay ayaa waqafaanay u noqonaysaa u noqonayaa leanna waqafka waxaa loogu talagelay bay yidhaahdeen alqurbatu wa dawaamu hawaab in ilaahay loogu dhowaado hawaabkii abaalmarinteeduna sii jiitamu sii jiro awalkiisi waa mawjuud saxiixa oo dee carruurtiisii buu ku waqfo waa saxiixu lawal xaggii hore waa ka saxiix mar hadduu xaggii hore ka ansaxay dhexdanuu ka go'ayo xaggan dambuu ka go'ay inta la yska tuuro ayuunbaa waddadaa khayrkee uu ku soo bilaabay la joogtaynayaayo sadaqa uu qofku bixinayana halkiyaa ugu fadli badan dee qaraabadiisaa ugu fadli badan shaygii markii hore meel wanaagsanoo carruurtiisii uu ku waqfo halkaa hore saxiix buu ka yahay wixiina waa mu'abbado waa wax la doonayo inuu joogtoobo markay ciddii ku waqfay dhammaato shaygii khayrkiisi waa joogtoobaya laakiin sadaqa uu bixinaya ugu dhowaayo ugu fiicnaa dee calaadirixim qofka qaraabadaabaa ajrigan laga helaya sadaqana laga hel xiriirin laga helaya ajrigan laga helaya kuwiin baa loo celin markaa waana raximka iyo qaraabada ciddii ugu dhoweyd weeye xagga hore dee hadduu ka go-an yahayna maba ansaxa isagu hadduu yidhaahdo ilmaha dhalan doona masaajidka la dhisi doona iyo ayaan ku waqbay muqadaculawal haddii maba ansaxo waxaa kaloo yidhi haddii jiha caama lagu lagu waqfo wa shardu fiima caama wa shardu fi lwaqfi calaa jihatin caama waqafkii caamka ahaa ee loo shardinayay jiha caama marka lagu waqfay waa nafyu lmacsiya inaan macsiya jirin jiha qurbo waa inay tahay masaakiinda mujaahidiinta culimmada dadka waxbaraya masaajidda yacni jiha macsi haddaynu kiniisad markaa camirideed iyo ayaan iyada la oggolay iyo markaa dee meelahan markaa sinimooyinka iyo markaa macsidu ka socoto ku hagaajinteeda ama ku qalabaynteedaan ku waqfay waa jihatu macsiya lama oggola wa shardu fii macama markaa shardiga loo shardinaya marka lagu waqfiyo fii jihatin caama nafyu lmacsiya jihadaasi waa inaanay macsi ahayn halkan kale waxau inoogu sheegayaa wa sharda laa yukratabic wataswiya wadidu wataqdiimu wata'ahuru qofkan wax waqfiyey siduu u waqfiyey iyo shardiga uu ku xidhay ayuunbaa la raacayaa lama dhaafi karo waxay yidhahdeen qaacida fiqhiyaa waxay tahay shardul waaqifi ka nasi shaarici qofkan wax waqfiyey shardiga uu dhigtay naska shaaricu la midi macnaha si aan naska shaarica loo dhaafin ayaan waaqifka shardigiisana loo dhaafin leannu qofkani shaygan isagaa leh milkigiisii sibuu uga saaray masaajidkaasuunbaa le buu yidhi kirada masaajidkaasuun ha lagu bixiyo biyaha masaajidkaasuun ha lagu bixiyo wuxuu yidhi ku bixiyuunbaa lagu bixinayaa laa yukra aslan lamaba kirayn maayo hadduu yidhi ee layska deganaado uun meeshaa gurigaa martiduna ha seexatayaan la kirayn lama kirayn karo sanadun ha la kirayo wax ka badan yaa la kiraynayn sanad wax ka badan lama kirayn karo sida markaa u shardiyey ayuunbaa loo raacayaa hadduu masalan dee carruurtiisa ku waqafuu yidhaahdo kooda labyo kooda dhadig ha loo simo sidiisaas unbaa la raacay hadduu yidhaha ha loo kala badiyo inamada ha loo kariyo didkaa hadduu yidhaahdo badnulawal iyo badnu haani bay tilmaamaan fiqiga markay halkan waqafka ka hadlayaanoo badnulawal waa wuxuu dhalay badnu haanina kuu dhalay kuway sii dhalan wey hadduu yidhaahdo carruurta ana wowgahay marka hore ha la siiyo kuwaasi hadday markaa dhammaadaan oy kuwan maha wax ka joogaan kuwan ha loo soo celiyo ama yacni kuwaan dhalay marka hore ha lagu horraysiiyo markay kuwaasi dhammaadaan kuway sii dhaleen iyo dibdhigid markaas oo yidhaahdaa ha lagu simo waa la raaci un siduu yidhi unbaa loo raacayaa ilaa xaday ka gaarsiiyaan dee haddii markaa umadarasadu isu yidhaahdaa yacnii shaaficiye wax cidaan hayn iyaanay soo gelin dee xanaabiliya xanaafitoona soo geli mayso ilaa xataa masaajidkeeda hadduu yidhahdo anigu ciddaasumaan u dhisoon ugu talagalay halkaa cid kale iyay soo gelin dee intaa ugu talagalun baa loo dayn islaam baa beri masyar dhiso markaasay tiri reer hebeliya reer hebeliya iga tukani qoladaa iga ilaaliya bay tihi adhilahaydoo malaytii saylada qaar isku laayeen bay tihi yaana iga soo gelin labadaa reer iyo iga soo gelin maanay ku agdhowaayeen markaa wuxuu sheekhu yihi washardu ama wawasadun iyo waakhirun inqatac wawasadun dhexda iyo waakhirun xaggeeda wa inqatac hadduu ka go'o waqafkii fa waqafkii rajaca wuxuu noqo rajac banaa yarjic wuxuu noqonayaa ilaa aqrabi waaqifin waaqifa kii ugu dhowaa buu noqonayaa wa shardu shardiga loo shardinayo fiima camma waqafka lagu loo lagu waqfinaya meel caama nafyulmacsiya waynaan macsiya jia macsiya ahayn wa sharda laa yukraa watabic raac sharda laa yukraa shardigaa lama kiraynaya hadduu yidhaahdo wa taswiya hadduu yidhahdo ciddaa ha lagu simo wa diddu iyo taswiyadaa didkeed wa diddu didkeedoo markaa u kala badina wa taqdiimu kala horraysin wa ta'khuru iyo kadib dhicid yacni taqdiimkii uu iska daayuu kadib dhacu yidhahdo ha loo simo kadaalika iyana saasoo kale weeye wadid wata'khuru ama wataakhiiruna waad odhan kartaa kala dibdhigid kadaalika saasoo kale weeye naadiru yacmuruhu wayu'jiru waalwaqfu laazimuhu wa mulkulbaari alwaqfu waalmasjidu kaalaxraari wuxu uhi naadiruhu mas-uulka waqfigu yacmuru waa camiraya wayujiru waa kiraynaya waalwaqfu waqafku laazimun weeye wa milkulbaari weeye alwaqf waqafku waa allaha khaaliqa milkigiisa waalmasjidu mas-uula kala xaraari dadka xortaa buu la mid yahay halkan wuxuu sheekhu inoo gelayaa axkaamtii waqafka qaar ka mida wuxuu ihi mid weeyaan waqafku waa laasim mar hadduu qofka dee qaangaarka ee caqliga leh ee aan waalayni uu shaygaa waqfiyo waa laasimaya cid gacanta ka dhigta uma baahna xugun xaakimna uma baahna kumana noqon karo waa laasimo kumana noqon karo waan ku noqdayna ma jirto waqafku wuxuu leeyahay wax la ydhaa naadir mas-uulka waqfiga ilain wixii mar haddii la waqfiyey laba arrimood buu u baahan yahay wixii waa in la ilaaliyo oo la dayactiro wixii dheefee ka soo baxaysana ciddii la waqfay la gaadhsiiyo markaa naadirulwaqfi baa la yidhaha waxa weeye inuu camiruu shaygii ilaaliyo inuu kireeyo haddii kiradiisa la oggolaa inuu markaa dee kiradii iyo wixii markaa ka soo baxayo soo xasiliyo inuu ciddii lahayd markaa u qaybiyo kaas ayaa naadir baa la yidhaha naadirku waxaasu qabanaya waqafku markaa waa kaa laasimkaa waana alle milkigiisa oo bimacnaa shaygan marka uu qofkani waqfo ikhtisaaskii yar la gaar noqoshadii bini aadmigu la gaarka ahaa ee ay la gaarka lahayn wuu ka baxayaa ilaa markii horeba ilaahay baa milki u lahaa oo shaygan lahaa laakiin ikhtisaasu baynu ku hayniyo innagunbaa yar kala egeeganayni kala egeegashadii yar aynu kala eeganay meesha way ka baxaysaa ilaahay buu markaa xaggiisa u wada wareegayaa waaqifka milkigiisa ma aha ka lagu waqfayna milkigiisa ma aha midkoodna ma leh kii waqfayna ka bax kanna milkigiisa ma gelin ka lagu waqfay wuxuu leeyahay dheefdiisa waan iibsanayaa maya guri haddii lagu waqfo dee manfacadiisu baad leedahay milkigaaga ma soo gelayo mar haddii waqaf la yidhi haddii lagu siiyo laydha adaa leh dee waa hibo waynu arki doonnaa adaa leh saa doontaad odhan laakiin mar hadduu waqaf yahay dheefdiisu maad leedahay iyo milkigiisa ma raqabadiisa maleyd waxaa kaloo sheekhu yidhi walmasjidu kala xaraari masjidku wuxuu la mid yahay dadka xorta ah macnaha masjidku waxbuu milkinayaa waxbaa lagu waqfinayaa oo masjidkiisii qof xoroo kalaa loola isticmaalayaa oo waxan isagaa leh kutubtan isagaa leh miisaskan isagaa leh waxan isagaa leh milkiga masaajidkay ku jiraan sidaa markaa qofka xorta ay u mulki ayuu mulkinayaa saasaa loogu waqfayaa waqafkina markaa masjidkii wuu yeelanayaa naadiru waqafa ka mas-uulkiisa yacmuru waa camiraya wayujiru waa karaynaya waalwaqfu waqafku laasimun mid laasima weyna lagama noqon karo waalwaqfu milkulbaari wa milkulbaari weeye alwaqfu alwaqfdaa damanaa halkan bay ku xidhantahy waalmasjiduna kala xaraari wuxuu la mid yahay dadka xorta ah baabulhibati hibadii iyo waxisasiintii ayuu baab yahay hibo waxday atamliiku bilaa ciwad waa isasiin qofkii wax la siiya iyadoon waxba lagaga doonayn la dhaafsanaynin ayaa la yidhaahdaa hibo hibo sadaqa iyo hadiyaba waa soo hosgelayaan waxaa jira hibo iyo sadaqa iyo hadiya ta ugu caamsani waxa weeye waa hibada waayo waa qof la siiyo ayadoon waxba lagaga doonaynin laakiin waxaa laga eegayaa un hadduu qofkani qof baahan yahay aad wax siisay ama aad ajri iyo abaalmarin aad ku heshid darteed aad u siiso waa sadaqo waa hibo waana sadaqo haddaad ugu darta inaad u qaaddo shaygii oo adigoo maamuusaya oo qofkii muunaynaya aad shaygii u qaaddana waxay noqonaysaa hadiya ayay noqonaysaa markaa sadaqada iyo hadiyadu mid weliba waa hibo laakiin hadiya iyo sadaqa midkastaa hiba ma noqoto saa daraaddeed baa ismulhiba sheekhu u gaabsaday fain ibna lakum can shayin minhu nafsan fakuluu haniyan marii'a meerkii baa waxaa la lahaa dumarku hadday wax ka mida idinka raalli noqdaan iska cuna baa ilaahay waxaa kaloo xadiidkii saxiixa bukhaariyo muslim nebigu sal l laa taxqirana jaaratun lijaarati walow firsana shaatin haweenay jaari teeda kale jaarkeeda waxay hisiinayso yay yaraysanin walow qoob neef aryab ha aadee waxaa la isa siinayee waxtarka qoob yacni haba yaradoo neef qoobkii oo yacni dee maraq yariya wax lagala baxyo hada iyo yaraysanin xadiidkiina waa kiilaha haddii diraac laygu yeedho dee jeeni waana jiibi lahaa haddii laysu hadeeyana waan aqbali lahaa markaa waa waahib arkaan waahib waa hibeeyi mawhuubu lahu waa loo hibeeye mawhuub la hibeeye iyo siiqa taasixu ibadu waa ansaxdaa fiima baycuhu qad saxa wixii iibkiisu ansaxay wastasni waxaad ka soo reebtaa naxwu xabbatayni qamxa laba xabo oo gallaya iyo wixii la mida ka soo reeb bisiiqatin ayuu ku ansaxaa wa qowlihi ayuu ku ansaxaa yacmartuga waa ku cumri siiye maacishta intaad noolay ow cumraka baan ku siiye ow arqabtuka ama waa ku qoorsiiyayoo macnaa waan kaa sugayaa halkan sheekhu waxa uu inoo tilmaamaya dhowr masalo waa midda koobaade shaygii mawhuubka ee la hibaynayey wuxuu leeyahay sheekhu hibadu waxay ku ansaxdaa shay kastoo la iibin karo wax kasta oo iib geli karo iibkiisu uu bannaan yahay in la hibeeyana waa bannaan yahay laakiin waxyaalay ka soo reebaan iibkiisu uu bannaanya iibkiisu aan u bannaanayn hibadiisu laakiin ay bannaan tahay markaa wixii aan iibkiisu bannaanayn waxa weye waxaan iibkiisu bannaanaynna hibadiisu ma bannaano inaad hibaysaa waxay bannaan tahay wixii iibkiisu bannaany waxaan iibkiisu bannaanayn inaad hibaysaa ma bannaano wey macnuhu wuxuu inoogu misaaliyey laba xaboo ama qamadiya ama gallaya ama bariisa ama inaad iibisaa may bannaanayn li'annu dee yaraan intifaac baan markaa jirin ila iibkii waxbaa la ysdhaafsanayay lacag baad bixinaysaa waxbaad dhaafsanaysaa laba midh wax wax la dhaafsan karaanay hayn yaraan baanay intifaac iyo dheef u lahayn yaraantan ayaana intifaac iyo dheef ulahayn ila waxaad iibinaysaa waa inuu muntafac yahay shaygii aan muntafac ahayne ama khiso iyo liidasho aan muntafac ahayn ama yaraan aan intifaac ulahayn iibkiisu ma ansaxaynin laakiin hibadiisu waa ansaxaysaa ila waxba la dhaafsan maayo warba labadan xabee gallaydaa baan ku siiyey labadan midhe bariiskaa baan ku siiyey hekeen haddaad doonto shimbir u tuur haddaad doonto beero ila waxba lagabamaad dhaafsanine laakiin markaad iibsanayseed leedahay shantan boqol maxaa sidata baa lagu leeyahay shantii boqol maxaad weydaarsatay eed ku iibsatay labadii midh maxay taray intibac maleey maya wey way badan yihin waxyaalaha laga soo reebaa balse haddaad udxiyaysato haragga udxiyada inaad iibisaa ma bannaano laakiin waad hibayn kartaa shaygii markaa majhuulka ahaa ama shaygii la dhacay yacni ayadana in la hibeeyaa ma ansaxayso sia markaa aanu shayga iibkiisu aanu hibadiisu aanu ansaxaynin waxaa kaloo inoo sheegay sheekhu hibadu waxay ku ansaxdaa siiqo iijaab ka yimi waan kuu hibeeyey waan ku milki siiyey shaygan waan kuu siiyey iyo aqbalaad ka timaadda qofkii loo hibeeyo waan aqbalay uu yidhaahdo hibadu waa laga maarmaan haddaad tidhaa qofun baan guri siiyey oo aan gedo ka guddoomidiba aanay dhicin dee ma milkinayo ee waa inay aqbalaaddaasila jirtaa waxa kala siiqada ka mid ah acmartuka niyow daartan waan ku cumri siiyey ama intaad nooshay ama cimrigaaga ayaan ku siiyey hadduu horeye markaad dhimato way ii soo noqonaysaa iyo haddaanu ku darin waa isku mid arqabtuka haadihi daar waan ku qoori siiyey macnaha haddaad iga hor dhimato way ii soo noqon haddaan hortaa dhintana way kuu sugnaan ruqbaa laydhaha kullu waxad yarqab saaxiiba yacni mid waliba kii kalu sugayu dhowraya dhimashadiisa taasina iyana siiqooyinka ayay ka mid tahayoo hadduu qofku qaabkan wax ku bixiyana saasay ku soconaysaa waayo nebigu sal sl wuxuu yidhi alcumra miiraasun liahliha waxa qofka la cumri siiyelana intaad nooshay unbaan ku siiyey dhaxal ayay u noqonaysaa qofkii ku soo noqon mayso xadiid kale oo imaamu muslim iyo abu daawuud iyo tirmidi ay warinayaan wuxuu yidhi laa tamru waa tarqubu ha cumri siinina ha qoor siinina nin alyaaliya ninkii acmara cumra yacnii shay idhaahda intaad nooshay baan ku siiyey fa innaha liladii yucطiha kala siiyey baa yeelanaya walaa tarjicu ila aladii acطaha bixaalin kii yacnii sidaa ku siiyey ku noqon mayso le'annahu wuxuu bixiyey bixin ay ku dhacday dhaxalkii saasaa lagu kala dhaxlaya dib ugu noqon mayso taasi cuimadii waxay ku ansaxdaa fiima baycu qad saxa iibkiisa wuxuu ansaxay wasafni waxaad soo reebtaa naxwu xabatayni qamxa laba xaboo gellayoo soo reeb oo hibadoodu ansaxaysa laakiin iibkoodu ma ansaxaynin bisiiqati wa tasixu hibadii bisiiqatin siiqa iyo dhawaaqii hadal bay ku ansaxdaa iyo wa qowlihii uhi acmartuka waan ku cumri siiyey macishtay intaad nooshay oo cumraka intaad cumrigaa ku jiraan ku siiyey aw arqabtuga ama waa ku qoorsi ama waa kaa suganayaa wa innamaa yemliku lmuta'abu kii loo hibeeyey wuxuu ku milkin biqabdihi gacan ku dhigid walidni miman yahabu iyo kii hibeenayo u idmaa walaa rujuuca bacdahu ila alusuulu walaa rujuuca noqoshana bacdahu hibadaa dabadi iyo qabdigaa dabadi uma sugnaanin ila alusuulu mooyaane tarjicu waxay ku noqon wixii ay markaa faraceeda siisay id milkulfuruuci marka furuucda milkigeedu laa yasuulu aanu suulin waxa uu sheekhu leeyahay halkan hibo maxaa lagu milkiyaa qofka loo hibeeyey wuxuu ku milkiyaa laba arrimood gacan ku dhigid uu gacanta ku dhigo kii u hibeeyeena uu idmo markuu idhahdo shaygii aan kuu hibeeye waa kana gacanta igaga dhigu isna gacanta kaga dhigo ama uu la wareegayo shaygaa qofkii waa milkiyo waa la wareegay biqabdihi waidin min mutahabin wainamaa mutahibu ka hibaysay ama mutahabu ka loo hibeeyey biqabdihi walidni miman yahabu idan iyo ogolaansho udhi gacanta ku dhigu deetana gacanta kaga dhigay mana ansaxayo qof hibo uu hibeeyey oo uu qofkii gacanta u geliyey inuu dib ugu noqdaa uma ansaxayo mana bannaana waayo nebigeennu sala allahu alay slam uhi qofka hibadiisa iyo wuxuu bixiyey ku noqdaa ay mantagay oo hunqaacay oo mantagiisii dib ugu noqday oo kale weeye ayaa nebigu sala allahu alay slam yidhi waxaase laga soo reebay waalidkii usuushii ama aabbaada ama hooye awow ama aabbo ayagu waxay ilmahooda siiyaan way ku noqon karaan way xadiidkii abu daawuud uu warinayo iyo tirmidi nasaa'i ibnu maaja asxaabu sunan wuxuu nabigeenu sala allahu calayh wasalam laa yaxilu liraju an yucdiya cadiya nin uma xalaalahay inuu wax bixiyo aw yahaba hiba ama hiba bixiyo fayarjic fiiha uu ku noqdo ila alwaalida fiima yucdi walada waalidka mooyaan wuxuu ilmihiisa siiyey wuxuu ilmihiisa siiyey wuu ku noqon karaa anta wa maaluka liabiik baa leedahay adiga iyo xoolahaaga aabbahabaa ku leh marka ila alwaalid waalidkaasi waxay lehay usuushoo dhan aabbihii awowgii awowgiisii ayaydii ayeeyadii hooyadii ayaa soo gelaysa laakiin waxaa shardi ah inaanu milkigii faracan shaygan loo hibeeyey ka sulin hadduu shaygiiba sii bixiyey inankiiba shaygii waa sii bixiyey inantii waa sii bixisay kuma noqon karo xaq kale waa inaanu ku tacalluqin hadduu xaq kale ku sii tacalluqana ayadana kuma noqon karo wainnamaa yemlikuhu waa milkinayaa almutaabu kii markaa loo hibeeyey biqabdihi gacan ku dhigiduu shaygii gacanta ugu dhigay walidni iyo idan uu ka helay miman yahabu kaymaynaya xaggiisa idan uu ka helay ayuu gacanta ugu dhigayaa walaa rujuuca noqosho bacdahu dabadi umay sugnaanin bacdalqabdiga ila lusuula usuushii mooyaane tarjicu waxay ku noqon shaygii ay bixisay ama tarjicu ay noqon id milkulfuruuci marka furuucda milkigeedu iyo dadka furuucda waxaa laga wadaa carruurtii waxay sii dhaleen inay waxsiinay kaga noqonayeen marka laa yazuulu aanu suulin ee ay shaygii siduu haystaan xataa haddii ay intay shaygii iibiyaan ay haddana dib u soo iibsaan ama dib u soo galo dib uguma noqon karaan oo shaygan dee meel kale ayay markaa milkigiisa markaa ay ka heleen baabu luqadati luqadadii iyo baadidii ayuu u baab yahay luqada ama luqda waxaa la yidhaha shayga lumay ee la qaadee baadida ah sharcanna waxaa la yidhaha maa wujida min xaqin daayicin hayri muxarasin laa yacrifu lwaajidu mustaxaqahu waxaa la dhaha wixii la helay ee xaq lunsan ah ee meeshii lagu ilaalin jiray meelaan ahayn laga helay kan helana ciddii lahaydaan u garanaynin eeg waxaani shay xaqa waa inuu yahay oo xoolha waa inuu yahay waa inuu dayacan yahay oo masalan dee meeshii lagu ilaalin jiray meeshii la dhigi jiray aanu olin kan welibaa helayna waa inaanu ciddala garanayn hadduu garanayo shaygii hebel inuu yahay dee baadi maahae waa u hayuun axkaamta su socota ma yeelanayo waxaa waa salabaadiha xadiidkai bukhaariiyo muslim ay warinayaan nebiga sal lla ly slam waxaa la weydiiyey baadida dahabka iyo fidada markaasu wuxu uhi weelkay ku jirta aqooslow iyo waxa ku xidhan kadib sanad yaboohi haddii aad weydo markaa iska isticmaal ama yacni wadiicagtaada ha ku noqoto haddii uu ninkii lahaa maalin u yimaado u gud haddii kale uu iman waayo adigaa shaygaa iska leh waxaa la weydiiyey baadida geela suli maad la ka walahaa adiga geel maxaa idin kala galay waxay iska wadataa kabaheedii waxay iska wadataa sibraarkeedii halkay biyaha ku qaadanaysay taridu lmaa wa ta'kulu shajar xataa yalqaha rabbuhaa biyaha iska arooriy oo bil wixii ay markaa biyo ka dhiganaysay calooshay ku qaadan kabaheedba iskasdhulkaasa iska lugayn geedkaasay iska dhaqiduu ninkii lahaa soo helaya maxaa geel kuu geynaya wuxuu weydiiyey adhiga baadidiisa khudhaa qaad buu hi haddaad neef baadi aragto fa innamaa hiya laka aw liakhiika aw lidib dee aday ku sugnaatay oo waad waayi ninkii lahaayoo dee sidaasaad markaa ku isticmaali ama walaalkaagii lahaaba u iman noo qaadan ama dee bahal baa cunay haddaad saa kaga tagto markaa wuxuu yidhi sheekhu markaa dee waa multaqid oo kaa qaadaya iyo luqadada iyo laqdiga qaadidda waa saddex arkaanteeda wa akhduhaa lilxori min mawaatin aw turuqin aw mowdici salaati afdalu id khiyaaratan qad amina walaa calayhi akhduhaa tacayan wuxu uhi wa akhduhaa qaadiddeeda shaygii baadida ahaa lilxuri kii xorta ahaa qaadidaas waa u sugnaaday min mawaatin meelaan cidi lahayn uu ka qaado dhulaan cidi lahayn ow duruqin ama wadooyin oo mawdici salaati ama meeshii salaadda lagu tukanayay qaadidaasaa afdalu fadli badan id wakhtiga khiyaanatan qad amina khiyaano uu ka aamin yahay walaa calayhi akhduha tacayana qaadiddeeduna aanu ku waajibin waajib ku noqonin qof xori inuu shay baadi ah oo meelaan cid lahayn oo mawaada yaalla ama waddo yacnii yaalla ama meel masjida yaalla qofka xortaahi inuu qaado ayaa ka fiican inuu ka tago waayo waa icaana watacawul cala albiri wataqwa waa kaalmayn wanaaggii la isugu kaalmaynaya khayrka laakiin goorta qaadiddeedu ay fiican tahay waa markuu inuu khiyaameeyo naftiisa aamin uga yahay haddaanu isubin oo hadhowta u iska iibsanayo iminka way iska daa baxra iskarinin markaad nafdaada hubtee shayga aanad ku khiyaamaynaynin eanad ku weecanayninad yaboohinaysaad waddadii ulaha marinayso ayuumaad qaadi haddaad isaga shakisantaod hadhowta iska faasaxanayso iska daa marka uu nafdiisa u aamiya weliba qaadiduna aanay waajib ku ahayn aanay ku caynoobin hadduu og yahay qofka qudhee ilaalin karaa isagown inuu yahay meel ay dad wada dabaajir iyo dad xumi joogaan ayuu moobil ku dhacay ku arkay cid kaloo meeshaa ka muuqataana ma jira dadkaa meesha ka muuqdoo dhami hadday helaan waa iska qaadanayaan waajib bay kugu noqonaysaa marka inaad qaaddo ood qofkii lahayd markaa u haysoo diib uhisa walaa calayhi akhduhaa tacayan wa akhduhaa qaadidda baadida akhdigaasoo lilxorri kii hortaa u sugnayd min mawaatin uu ka qaado meelaan cidi lahayn ow duruqin ama wadooyin ow mawdici salaati ama meeshii salaadda lagu tukanayay qaadidaasaa afdal u fadli badan id khiyaanatan qad aaminaya markuu khiyaana inuu shaygan khiyaaniyo ka aamin yahay walaa tacyan calayhi akhduha qaadideeduna aanay ku caynoobin waajib ku noqonin haddii cid kaloo qaada aanay jirin dee waajib bay ku noqonaysaa inuu qaadaa hadduu markaa dee khiyaano ka baqanayni waa karaaha markaa inuu qaadaa wallahu aclam markaa inoogu joogo